bsmi illaahi raxmaani raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamedi wacalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu albukhaariyu raximahu llahu tacaala kitaabu manaaqib alansaar ansaartii manaaqibteedii ayuu u kitaab yahay ansaar waa magac islaami ah oo nebiga sala allahu calayh waali wasalam uu ku magacaabay labadii qole madiino deganayd ee al aws iyo alkhasraj iyo dadkii iyaga marka xulafadooda ahaa sida xadiidka uu ku keeni doono aws iyaga waxaa loo nisbeeyaa aws bnu xaaritha khasrajna waxaa loo nisbeeyaa alkhasraj bnu xaaritha labadooda waa wada dhasheen wahumaa ibnaa qayla islaantaas ayaa dhashay wahuwa smu ummihim hooyadood magaceeda ayaa la dhihi jiray sidaas aabbahoodna xaarithatu bnu camri bni caamir weeyaan alladii yajtamicu ilayhi ansaabu lasd asd ansaabteeda yaa ku kulmaan isaga ayb ansaarta marka dadkaa marka manaaqibtooda uu ka sheekaynaya marka waa magac islaami marka la leeyahay magac hore u jiray ma uunan ahayn ee islaamkaa la yimid ee iyagu labadaas qabiilo ayay ka koobnaayeen oy ahaayeen manaaqib alansaari waladiina tabawa'u daara waaliimaana min qablihim marka ansaarta manaaqibtooday ka mid tahay aayaddan oo waxay tilmaamaysaa ansaarta sifaad ay leeyihiin waaladiina kuwii tabawa'uu degay oo askumay addaara degmadii madiina loo jeedaa markayay sii degeen waaliimaana iimaankiina markaa yacnii rumeeyey oo degay iyagana min qablihim hortood oo yacnii dadkii intaan loo soo hijroonin ayay madiino deganaayeen mu'miniinna ay ahaayeen ayb qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil wahuwa abuu salamata tabuudakiyu lminqariyu qaala xadaanaa mahdiyun huwa bnu maymuun qaala xadaanaa khaylaanu bnu jariir qaala qultu lianasin anas baa waxaan ku idhi buu yidhi ara'ayta sma alansaari bal ii sheeg buu yidhi magaca ansaar ma aragtay kuntum tusammawna bihi ma la idinku magacaabi jiray am sammaakum allaahu mase allah idinku magacaabay ara'ayta yacnii ma aragtay oo kale wan soo ma aragtay isma al ansaari magaca ansaar kuntum tusammawna bihi ma la idinku magacaabi jiray am sammaakum allaahu mase allah idinku magacaabay qaala waxa uu yidhi bal sammaana allaahu casa wajalla allah nagu magacaabay kunnaa waxaanu ahayn buu yidhi marka khaylaan nadkhulu calaa anas anas baan u geli jirnay fa yuxadidunaa bimanaaqib alansaar ansaarta manaaqibteeda ayuu nooga sheekayn jiray wa mashaahidihim iyo mashaahidoodii goobahoodii ay xaadireen wa yuqbilu calaya waa isoo qaabili jirayoo waa ii soo jeesan jiray ow calaa rajulin ama nin ayuu ku soo jeesan jiray min alasdi qoladaa reer asdi ah fayaquulu wuxuu dhihi jiray facala qowmuka qoomkaagu waxay sameeyeen yowma kada wakadaa kadaa wakadaa bay sameeyeen yacnii ansaartii iyu u jeedaa yani qoomkaagii sidaa iyo sidaa bay sameeyeen isagoo marka iyaga ku ammaanayo tarjamadii xadiidku waa ismudaabiqaynayaanoo tarjamadu waxay sheegaysaa magacan ansaar inuu yahay magac alla uu ku magacaabay qoladii markaa dadkii madiine joogay iyo wixii iyaga mawaalidooda ama xulafadooda ahaa taasna marka manqabo iyo fadiilay u tahay ansaar magacii marka sidaas ahaa ee ilaahay subxaanahu watacaala uu u bixiyey ammaanta lahaaye ansaar ee markii uu noqday magac si casabiye ku dhisan tahay laysugu qayshado markuu noqdayna ka tagaa layidhi oo xadiidkii waa dhogtiinaan soo marnay ninkii ansaariga ah ninkii muhaajiriga ah markay xoogaa isku yar qayliyeen isku xumaadeen waa kii ninkii muhaajiriga ahaa wuxuu yidhi yaa lalmuhaajiriin kii kalena wuxuu yidhi yaa lal ansaar markaasuu nebiga waxauu yidhi bidacwa aljaahiliyati wa ana beyna adhurikum dacwa aljaahiliya lagu sheegay magacan hadda magac ilaahay bixiyey maxay ku noqotay marka dacwa aljaahiliya qasadkii loo isticmaalayay markan dambaa qasad xun noqday oo qasad marka wuxuu noqday tacasub iyo hiilo iyo dhiilooyin iyo waxyaabahaas markuu noqday nebiga sala allahu calayh waali wasalam waa ka celiyey laakiin marka aynan tacasub iyo waxba aynan ku jirin ee magacaas marka ansaarnimadiisu uu saas u yahay de magac ammaan leh waay muhaajirkuna sidaasoo kale weeyaan laakiin markay qabiilaysi noqotay magacyadii ilaahay soo dejiyeyba haddii la yidhi ka jooga midaan ilaahay keenin ama cidna ku ammaanin isaga waa kasii xag jiraa ayb magacaasi marka waxau doona ha loo bixiyo ile hadda magac ansaar ka fiican ama muhaajir ka fiican ma la helayo ayb magac kastoo loo bixiyo oo dadku yacnii intii kooxaba magac allaale magacay isku bixiyaan haddii la doono magac wanaagsanba ha iska ahaadee haddii tacasub loo isticmaalo wuxuu noqonaa kooxaysi iyo taxasub mana bannaana rasuulkana midaas uu leeyahay abidacwa aljaahiliyati waana bayna adhurikum qaala xadaanaa cubaydu bnu ismaaciil wahuwa alhabbaariyu qaala xadaanaa usaamatu qaala xadaanaa abuu usaamata wahuwa xamaadu bnu usaama alkuufi can hishaamin can abiihi can caaishata radia allaahu canha qaalat kaana yowmu bucaatha maalintii bucaath wuxuu ahaa yowman maalin qadamahu allaahu alla uu hore u dhigay lirasuulihi rasuulkiisa sala allahu calayh waali wasalam ayb faqadima rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalama nebigaa soo galay waqad iftaraqa mala'uhum ows iyo khasraj jamaacadoodii iyagoo ay kala tageen dadkii deganaa madiine iyagoo ay kala tagsan yihiin wa qutilat sarawaatuhum akhyaartooda iyo ashraaftoodana la laayay oo la dilay ayuu soo galay wa jurixuu la dhaawacay ilaa qofka marka dadkii wanaagsanaayey qiimaha lahaa markay ka dhintaan waa dhaawacmayaan faqadamahu allaahu ilaahay wuxuu hormariyey lirasuulihi sal l salam rasuulkiisiibuu hormariyey fii dukhuulihim gelitaankooda fil islaami ay galeen ayuu nebiga kusoo hormariyey yacnii macnaha waxay tahay carabta caadaday lahaan jireen waxay ahayd ninka qiimaha lahoo shariifka oo laga dambeeyo weyn inta uu joogo qof kale ma uunan hormari jirin qof kale ma uunan hormari jirin oo dadkaas iyaga aan ka dhalanin qofkii yacnii shariifkoodii iyo odayaalkoodii ay joogaan nin kaloo meel kale ka yimid inuu hoggaamiyo ciyaalkooda mayani nin kale inuu hoggaamiyo ma aynan dhici jirin ayb marka ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu qadaray bucaah dagaalkii bucaah inay aad isu laayaan dadkii ay qadarin jireen oo aad u weyneyn jireen inay baaba-een oo ay isku soo hareen marka dad uun isla eg eg markaasi wuxuu ku soo beegay marka ilaahay in nebigiina uu soo galay wakhtigaas iyagoo dadkoodii la cisayn jiray oo la weyneyn jiray ay dhammaadeenba waxaa laga yaabi lahaa haddii nebigu uu soo geli lahaa iyagoo dadkaas ay joogaan xoogaa in islaamkoodii iyo yacnii nusradoodu inay si kale noqon lahayd laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala sidaas ayuu yeelay saasaa marka shuraaxdu ay leeyihiin ayb faqadima wuxuu yidhi kaana yowmu bucaath maalinta bucaath wuxuu ahaa yowman maalin qadamahu qadamahu allaahu lirasuulihi sala allahu calayh waali wasalam alla uu rasuulkiisa soo hormariyey mar walbada waa hormarnaa nebiga laakiin sababka markayuu sheegaya untan hadda ay ku timid ayb wuxuu leeyahy wadakara abulfaraj alasbahaaniyu ana sababa dalika annahu kaana min qaacidatihim ana alasiila dagaalkaa sababkuu ku dhacaa wuxuu ahaa ninka asiilka ee qolada ka dhashay laa yuqtalu bilxaliif qof xaliifan looma dili jirin faqatala rajulu min alawsi xaliifan lilkhasraj nin aws ka mida ayaa wuxuu dilay nin khasraj xaliif u ah fa araaduu an yuqiiduuhu waxay dooneen marka inay diyo ay u qisaasaan famtanacuu way diideen marka aws fa waqacat calayhim alxarbu dagaalkiibaa korkooda ka dhacay liajli dalika faqutila fiiha min akaabirihim man kaana laa yu'minu dadkii marka aan ilaahay rumaysnayn ee akaabirtii ah baa la dilay marka ay yatakabbaru waya'nafu an yadkhula fi lislaam intii santaagga ku jiray oo inay islaamka soo galaan diidanaa baa lagu laayay dagaalkaas xataa laa yakuuna taxta xukmi gayrihi kuwaasi si aynan u noqonin qof kaloon iyaga ahayn xukunkiisa hoostiisa waqad kaana baqiya minhum min hada anaxwi dadkaasoo kale waxaa ka haray buu yidhi cabdullaahi bnu ubay bni saluul wa qisatuhu fii dalika mashhuuratun madkuuratun fii hada alkitaabi ninkaas baa ka haray dee ninkaasna lugooyadiisii iyo dhibkiisiina waa la ogyahay oo mashhuur marka ninkaasoo laba boqolah hadday joogi lahaayeen nusradu ma taam noqon lahayd laakiin waa la jafay waa iyagaa isjafay jafay jafay markay dhammaadeen baa waxaa soo haray marka dad iyagu aan sidaas u kibir badnayn nebigaa soo galay sala allahu calayh waali wasalam way wada islaameen marayb macnahaas waa marka qadamahu allaahu lirasuulihi sal l l slam faqadima rasuulu llahi sal l l slam nebigaa soo galay waqad iftaraqa mala'uhum jamaacadoodii iyagoo ay kala tagtay wa qutilat sarawaatuhum dadkooda akhyaarta sharaafta ahaa ay cisay jireenna la laayoo la dilay wa jurixuu la dhaawacay faqadamahu llaahu lirasuulihi sal l slama alla rasuulkiisiibuu hore usoo dhigay fii dukhuulihim filislaami soo gelitaankoodii oo islaamka ay soo galeen buu hore ugu soo dhigay nebigaa u yimid way islaameen nusradii baa taam noqotay qaala xadaanaa abulwaliid wahuwa hishaam bnu cabdilmelik alطayaalisiy qaala xadaanaa shucbatu can abi tayaax qaala samictu anasan radia allaahu canhu yaquul qaalat ilansaaru ansaar waxay tidhi yowma fatxi maka maalintii maka la furtay wa acطaa qurayshan walxaal qad acطaa nebigana uu siiyey qurayshan quraysh yacnii alamwaala wa nebiguna uu quraysh maalyaal fara badan siiyey ansaari waxay tidhi wallaahi baan ku dhaaranee ina haada kani lahuwa alcajabu waa la yaab inna suyuufanaa seefaheenna taqduru way dhibcayaan min dimaa'i quraysh quraysh dhiiggoodii ayay dhibcayaan seefaheenna marka taqliib baa ku jiro inna suyuufanaa seefuhu iyagu ma daataane dhiigga waay waxa daato oo hooro marka taqliib baa ku jiro macnuhu wuxuu yahay inna dimaa'ahum yacnii inna dimaa'ahum taqduru min suyuufinaa yacnii dhiiggooda ayaa wuxuu ka da-ayaa seefaheenna marka seeftii baa waxaa laga dhigay wax da-aaya iyada min baabi taqliib waay marka macno kalena waxaa bannaan minta dambe in bimacna albaa laga dhigo xuruufuljari yanuubu bacduhu bacdan oo markaa la yidhaha ina suyuufanaa seefaheenna taqduru way dhibcayaan min dimaa'i qurayshin bidimaa'i qurayshin bay la dhibcayaan saas in la dhaho wa hanaa'imunaa hanaa'imteennana turaddu calayhim iyaga miyaa lagu celinaya dhiiggoodiina seefaheenna u ka qubanaya xoolihii la helayna iyaga maa loo celina marka oo khanaa'imtii noqonaysa iyaga marka hadda cajab unbay la tahay maahane nebiga xukunkiisa inay radiyaan kama aha xukunka rasuulka sala allahu calayh waali wasalam inay radiyaan kama ahan xukunka rasuulka oo la radiyaa waa gaalnimo iyaga marka raddi iyo waxyaabahaas ma aynan ka ahayn ee istifsaar iyo xoogaa layaab iyo unbay la noqotay maahane waa diidannahay ma aynan ahayn ibnu taymiya saaribulmasluulka sidaasuu dhahayaa fabalaga dalika anabiya sala allahu calayh waali wasalama arrinkaagaas ayaa nebiga gaaray fadaca alansaara ansaar buu u yeeray qaala waxau yidhi faqaala raawigii marka wuxuu yidhi faqaala nebigii wuxuu yidhi maladii maladii balaganii cankum muxuu yahay waxa iga kiin soo gaaray wa kaanuu waxay ahaayeen laa yakdibuuna inaynan been sheegaynin yani ansaartu ma aynan ahayn dad been sheego runtay iska sheegayeen faqaaluu waxay yidhaahdeen huwa aladii balagaka huwa shaniga iyo arrinku alladii balagaka wixii ku soo gaaray waayo shanigu waa waxaad maqashay arrinku waa saad maqashay qaala waxa uu yidhi nabiga sal l salam awalaa tardawna miyaynan raalli ku noqonaynin an yarjica annaasu dadku inay laabtaan bilghanaa'imi hanaa'im inay la laabtaan xoolo ilaa buyuutihim guryahooda ay ula laabtaan wa tarjicuuna birasuuli illaahi sala allahu calayh waali wasalama idinkana nebiga inaad qaadataan ood la laabataan ilaa buyuutikum guryihiinna inaad ula laabataan yacnii miyaynan idin farax gelinaynin waa in dadkuna ay xoolo qaataan oy guryahooda geystaan idinkana aada rasuulka guryihiinna geysataan low salakat il ansaaru ansaarta hadday qaadi lahayd waadiyan waadi ow amase shicban dariiq yacni buur dhex maraayo hadday yacnii dariiq ay ansaarta qaaddo la salagtu waadiya alansaari ansaar jidkoodan qaadi lahaa ow shicbahum ama wadiiqadoodan qaadi lahaa yacnii dadku hadday waddo maraan ansaarna ay waddo marto waddada ansaartan raan qaadi lahaa aniga yani maahan isagu inuu markaas yacnii taabic uu yahay ma aha sidaas ee waxay ka dhigan tahay yacnii sida ay yacnii nimankaasi la joogooda iyo suxbadooda iyo nebigu siduu u jecel yahay usaan ka cabirayaa yacnii rasuulka isaga ayaa matbuuc oo la raacaa maahan isaga wax ma raaca dabcan ayb macnaha marka ku jira sidaas weeyaan ayb ayb tanna marka manaaqibta ansaartay ku tusaysaa fadiilada ay leeyihin ayb baabu qowli الnabiyi salى اllahu عalayhi waalihi wasalama lowla اlhijratu lakuntu imra'an min alansaar baabu bayaani qowli الnabiyi salى اllahu عalayh ali wasalam nabiga qowlkiisa caddayntiisiibuu u baab yahay lowla alhijratu hijrada haddaynan ahaan lahayn lakuntu imra'an qof ayaan ahaan lahaa min alansaari ansaar ka mid a yani wuxuu leey lowla alhijratu hijrada aan soo hijroodayan maka ka soo tegay haddaynan jiri lahaynba qof ansaar ka mid aan noqon lahaa idinkaan idinku tirsan lahaa ayb oon idinka mid ahaan lahaa laakiin maadaama hijra ay jirto hijradaas baa marka yacnii taa haddaynan jiri lahayn ansaari baanba iska ahaan lahaa iyadana manqabo kalow qaalahu cabdullaahi bnu zayd qaalahu cabdullaahi bnu zaydin can اnabiyi sala allahu alayh ali wasalam xadiidkan oo kale ayuu wariyey cabdullahi bnu zayd bni caasim qaala xadaanii moxamed bnu bashaar wahuwa bundaar qaala xadaanaa gundarun wahuwa moxamed bnu jacfar albasriyu qaala xadaanaa shucbatu huwa bnu اlxajaaj abu bistaam alcatakiyu can mxamed bni ziyaadi can abi hurayrata radia allahu canhu can اnabiyi sala allahu alayh wali wasalama ow amase qaala abulqaasim buu yidhi sala allahu alayh wali wasalam can abu hureyra wuxuu yidhi can inabiyi sal l salam ama qaala abulqaasim waa isku midkeed taxariga alfaadda iyo kutuseysay uu samey jireen low ana alansaara nebigu waxau yidhi ansaar salakuu hadday qaadi lahaayeen waadiyan waadi ow shicban ama shicbi yacni wadiiqo la salagtu waxaan qaadi lahaa fii waadi lansaari ansaar waadigooda walowla alhijratu hijradu haddaynan ahaan lahayn lakuntu imra'an min alansaar qof ansaar ka mida baan ahaan lahaa faqaala abuu hurayrata abuu hureyra waxa uu yidhi maa dalama nebigu wax xadguduba ma samaynin yani maa dalama bimacnaa aad ugama badbadinin way biabii wa ummii hooyaday iyo aabbahay mid lagu furto weeyaane aawowhu way soo dumeen waa soo dhoweeyeen wanasaruuhu waa u hiiliyeenoo waa u gargaareen ow kalimatan ukhraa yacnii nebigu inuu sidaa yidhaahda ka badbadis maahan buu leeyahay nimanku niman aad ugu dadaalay nebiga waayo soo way soo dumeen way u nusreeyeen marka inuu sidaas yidhaahdo dulmi ma ahan iyo ka badbadin ma aha ow kalimatan ukhraa ama kelmad kale ayuu yidhi marka wuxuu leeya lasalagtu fii waadi alansaar araada bidaalika wuxuu kala jeedaa xusna muwaafaqatihim waafaqitaankooda wanaaggeeda annahu lamaa shaahadahu markuu arkay ayb min xusni ljiwaari ou ka arkay daris wanaagga walwafaa'i bilcahdi ballanta oo la oofiyo ayb markuu ka arkay buu sidaa yidhi walaysa almuraadu annahu yasiiru taabican lahum bal huwa almatbuucu almutaacu ayb almuftaradu aacati daacadiisa marka la farad yeelay calaa kulli mu'minin qof walboo mu'mina marka korkiisa lagu farad yeelay tanna marka xadiidkanna marka iyo kuwii hore way isleeyihiin baabka iyo kitaabkuna waxay iska waafaqayaan de baabku waxuu tilmaamayaa manqaba ay leeyihiin ansaar baabu ikhaa'i nabiyi sala allahu calayhi waaalih wasalama beyna almuhaajiriina waalansaar walaalayntii nebigu uu walaaleeyey muhaajiriin iyo ansaar caddaynteediibuu u baab yahay qaala xadaanaa ismaaciilu bnu cabdillaahi huwa ismaaciilu bnu abi uways qaala xadaanii ibraahimu bnu sacdin can abiihi can jaddihi qaal awowgii marka cabdiraxmaan ibnu cawf ibraahimu bnu sacdi bni ibraahiim bni cabdiraxmaan bni cawf qaala lamaa qadimuu lmadiinata madiine markay soo galeen aakhaa rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu walaaleeyey beyna cabdiraxmaan wa sacdi bni rabiic madiine markay soo galeen baa nebigu wuxuu walaaleeyey cabdiraxmaan ibnu cawf iyo sacd bnu rabiic qaala licabdiraxmaan qaala sacdun sacd baa wuxuu ku yidhi licabdiraxmaan innii akharu alansaari maalan anigu waxaan ahay kan ansaar ugu badan ninka ugu badan baan ahay maalan xagga maalka fa aqsimu maalii nisfayni maalkaygan laba u kala qaybinayaa walimra'ataani laba xaasna waa leeyahay fandur bal fiiri acjabahumaa ilayka midda adiga xaggaaga loo jacayl badan yahay acjabahumaa yacnii axabbahumaa midda loo jacayl badan yahay ilayka ay cindaka adiga agtaada fasamihaa lii ii magacow un bis udalliqhaa waa kuu furayaay kuu furee faida inqadad ciddatuhaa ciddadeeda markay dhammaato fatasawajhaa guurso qaala waxau yidhi cabdiraxmaan baaraka allaahu laka allah kuu barakeeye fii ahlika wamaalika maalkaaga iyo ehelkaaga allah kuu barakeeye ayna suuqukum suuqiinna itus aawe ayb ninkanna marka waxuu tusade walaaltinimadiisa iyo wanaaggiisa iyo sida uu wax walba ula jecel yahay naftiisa wuxuu la jecel yahay inuu isagana walaalkii la jecel yahay isagiina markau arkay sidaas inuu ninkan ugu hoyalan yahay wixiisii inuu ka qaato waa ka xishooday ayb oo wuxuu yidhi waxaaga hayse allah kuu barakeeyo suuqu un itus fadalluuhu waxay tuseen calaa suuqi banii qaynuqaac ayay tuseen ayb fadalluuhu calaa suuqi banii qaynuqaac bay tuseen faman qalaba maba gadoomin ma soo laabanin ilaa wamacahu fadlun isagoo haysta dheeraad min aqitin min aqitin caano la qallajiyey iyo wa samnin iyo subag isagoo subag iyo caano la qallajiyey iyo wato ayuu soo laabto soo ribxay uma taabaca alguduwa ka lahaadii buu markaa xiriiriyey uma jaa'a yowman maalin buu yimid wa bihi isagoo korkiisa uu yahay aatharu sufratin yani zacfaraan raadkiisa midab jaallo ah faqaala anabiyu sala allahu calayh waali wasalam nebigu waxau yidhi mahyam shanigaagu waa maxay xaalkaagu muxuu yahay qaala tasawajtu waan guursaday buu yidhi qaala kam suqta ilayha imisaad u kaxaysay oo sadaaq iyo meher aad u siisay qaala nawaatan min dahab laftimireed wax la egoo dahab ah ow amase wasna nawaatin laftimireed wax u dhigmo miisaan ahaan oo min dahabin dahab ah shaka ibraahiimu ibraahim baa shakiyey maxalushaahidka marka wuxuu ka rabaa rasuulka sala allahu calayh waali wasalam ansaar iyo muhaajiriin iyo ansaar wuu walaaleeyey muhaajiriintii ansaartii ayuu walaaleeyey nebiga sala allahu calayh waali wasalam tarjamadana marka macnaheedu sidaas waay kitaabka iyo baabkuna meesha iska waafaqayaan waxay tahay de dadkaa marka walaaleynta uu walaaleynayo waxaa ku sugan manqabo iyo fadiila oo markii la walaaleeyey waxay muujiyeen iyagana marka yacni badli iyo waxsiin iyo soo dhoweyn iyo niyad wanaag taasaa marka fadiilo ah qaala xadaثna qutaybatu huwa bnu saciid abu raja albaqlaniyu qaala xadaثna ismaaciil bnu jacfarin wahuwa ismaaciil bnu jacfar abu isxaaq alqaari qaari buu ahaa marka quraaduu ka mid aha ragga waaweyn can xumaydin wahuwa xumayd bn abi xumayd aطawiil can anasi radia allahu canhu anahu qaal qadima calayna cabduraxmaan bnu cawfin qadima calayna cabduraxmaan bnu cawfin ayaa noo soo galay wa aakha nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nebiguna wuxuu walaaleeyey beynahu wa beyna sacdin bayna sacd bni rabiic wa kaana wuxuu ahaa sacd kahiira almaali maalkiisu miduu aad u badan yahay faqaala sacdun qad calimat ilansaaru ansaaru way ogaatay annii min akarihaa maalan inaan anigu ahay kan kuwa ugu badan xagga maalka sa aqsimu maalii maalkaygaan qaybinayaa beynii wa beynaka dhexdeenna shadrayni nus ayaan u kala qey laba nus walimra'ataani laba naag ayaan leeyahay fandur eeg fandur fiirso acjabahumaa ilayka midda agtaada loo jacayl badan yahay fa udalliquhaa waan furayaa xataa idaa xallad markay xalaal kuu noqoto ciddada dhammaysato tasawajtahaa waad guursanaysaa faqaala cabduraxmaan baaraka allaahu laka fii ahlika ehelkaaga allah kuu barakeeyo falam yarjic yowma-idin maalintaa ma soo laabannin xataa afdala ilaa uu dheeraad helay shay-an xataa afdala shay-an ilaa uu shay dheeraad siiyey yacnii wixii isaga ku baxayey wax dheeraadoo faa'iido sii ah ilaa uu gaarayo ou helay min samnin subagna ah wa aqitin iyo caano qallalan ah falam yalbad ma nagaanin ilaa yasiiran waxyar unbuu nagaaday xataa jaa'a rasuula allahi sal ll ly slam ilaa uu nebiga u yimid wa calayhi wadarun wa calayhi isagoo korkiisu ou yahay wadarun yacni wax ku dharooban min sufratin oo midab jaallo oo zacfaraan ayb isagoo dharoob leh min sufratin faqaala lahu rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu ku yidhi mahyan qaala tasawajtu imra'atan min alansaar haweeney ansaaraan guursaday faqaala maa suqta ilayha maxaad u kaxaysay od siisay qaala wasna nawaatin min dahab waxaan u kaxeeyey on siiyey laftimireed wax u dhigmoo dahaba ow nawaatan min dahab ama laftimireed dahab ah faqaala waxau yidhi nebiga sal l salam owlim weliima samay walow bishaati neef aryood qashaba ha ahaatee ayb markaati wixii ku saabsan de sadaaqa iyo weliimada iyo kitaabu nikaaxaan ugu tegi doonaa insha allahu tacaala maxalu shaahidka waxay tahay wa aakha anabiyu sal l salam baynahu wa bayna sacdi bni rabiic qaala xadaanaa saltu bnu muxamed abu hamaam wa huwa abu hamaam alkuufiyu qaala samictu almugiirata bna cabdiraxmaan wa huwa almugiiratu bnu cabdiraxmaan alxizaamiyu waa min waladi xakiim ibni xizaam uu ku abtirsadaa ayb almugiiratu bnu cabdiraxmaan alxizaamiyu ayaa la yidhaahdaa wa huwa hiqatun yugrib hiqatun lahu garaa'ib oo ibnu cadiy aljurjaani ayaa wuxuu yidhi garaa'ib iyo waxyaaba umuuro aan lagu mutaabacaynin buu leeyahay ayb wqaala abu daawuud kana yanzilu casqalaan qaala xadaanaa abu zinaad wahuwa cabdullaahi bnu dakwaan ayb can ilacraj wahuwa cabduraxmaan bnu hurmuz can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaalat ilansaaru ansaar waxay tidhi iqsim baynana wa baynahum annakla beerahan timirtoon leennahay annaga iyo muhaajiriinta noo kala qaybi rasuul allah xoolahoodii iyaga marka beerihii ay lahaayeen iyo geedtimireedyadiiba waxay leeyiin noo kala qaybi rasuul allow waxay kutusayaan marka ansaarta karam iyo deeq meeshay ka gaareen iyo adduunyada saynan wax weyn ugu haynin ayb dadku marka iimaankooda uu fiican yahayna sidaasoo kale way ahaanay kulamaa marka iimaankooda uu xooggan yahay kulamaa yacni adduunyaduna ay la yar tahay adduunyadoodaasna ay ilaahay ugu dhowaadaan subxaanahu wa tacaala dadku hadday xun yihiinna marka oo iimaankoodu daciif uu yahayna inay wax isu quuraan iska dhaafeen nin walbaa ninka kale wuxuu haysto ka dhacayaan ninbaa marka ninka daciifka iyo ninka qawigaa ninka daciifka ku habsanaya marka ayb bal fiiri marka say u kala tagsan tahay labadaas xaalad qaala laa buu yidhi maya rasuulkuna marka sal l slam wuxuu yidhi maya saa la yeeli maayo qaala waxau yidhi yakfuunana almu'ana waxay naga kaafinayaan qarashka yakfuunana alma'uunata qarashka iyo shaqada ayay naga kaafinayaan wayashrakuunana fi thamari mirahay nala wadaagayaan marka geedkii yeelan maayaane laakiin ha shaqeeyaan beerihii ha ka shaqeeyaan mirihii ka soo go-ana ha nala wadaagaan qaaluu samicnaa sidaasay yeelayaan baa nebigu ku yidhi sal l salam qaaluu waxay yidhahdeen samicnaa wa adacnaa waan maqalnay waana yeelnay waa yahay markaa nebigu sidaas u yeelay sala allahu calayh waali wasalam marka mana ansaarta manqabadooda marka xadiidka uu tilmaamaya bacdi riwaayaat waxay leeyihin riwaayat alkushmihaniy waxaa ku taalo wayashrakuunana fi lamri yani alxaasil min dalika arrinka ka xasilaayo meeshaas waa mirahe kaasay nala wadaagaan baabun ay hada kani baabun baab weeyaan xubu lansaari ansaar jacaylkooda min aliimaani buu ka mid yahay qoladaa marka nebiga soo dhoweysay u hilisay u gargaartay oo la jeclaadaa jacaylkoodu wuxuu ka mid yahay ayb iimaanka kitaabu liimaanna waa ku soo marnay qaala xadaanaa xajaaj bnu minhaal qaala xadaanaa shucbatu qaala xadaanii cadiyu bnu haabit wahuwa cadiy bnu haabit alkuufi ayb tashayuci waxbaa ku jira qaala samictu lbaraa'a radia allaahu canhu qaala samictu nabiya sala allahu alayh waali wasalam ow qaala qaala nabiyu sal l salam marka baraa ma wuxuu yidhi samictu nabiya sal l slam mase qaala nabiyu sal l salam waa ku shakiye xogaa raawiye al ansaaru ansaarta laa yuxibuhum ma jeclaado ma jeclaanayo ilaa mu'minun mu'minun baa jeclaado walaa yubgiduhum ma naco ilaa munaafiqun munaafiqun baa naco faman axabahum qofkii jeclaado axabahu llaahu ilaahay baa jeclaanayo ama faman axabahum qofkii jeclaado axabahu llaahu allah jeclaado waman abgadahum qofkii naca abgadahu llaahu allah naco marka inay khabar tahay inay duco tahay labadaba waa suuragal xadiidku marka wuxuu ku tusayaa ansaarta jacaylkoodu maadaama iimaan uu yahay ansaar inay dad fiican ahaayeen ibnu tiin wuxuu leeyahay halkan marka qaala ibnu tiin almuraadu xubbu jamiicihim ujeedka waxaa laga wadaa ansaartoo dhan in la jeclaado waxa iimaanka ah wa bugdu jamiicihim iyo ansaaroo dhan oo la naco yaa loo jeedaa yaa nifaaq ah lianna daalika maxaa yeelay kaasi innamaa yakuunu liddiin qofku markuu ansaaroo dhan naco ama ansaaroo dhan ou jeclaanayo diin unbaa meesha ku jirta wax kale maahan ayb waman abqada bacdahum qaarkood ninkii naco laakiin maalan limacnan yusawiqu lbugda lahu macno nacaybka keeni karo falaysa daakhilan fii dalika ma soo gelayo yidhi meeshaan ibnu xajarna wuxuu yidhi huwa taqriirun xasan huwa taqriirun xasan yacni wuxuu rabaa inuu kala saaro yacni jacaylka iyo nacaybka ansaar la jeclaanayo nacaybka la nacaayo waa wasfiga yacni kownuhum ay nebiga u gargaareen ninkii u jeclaado calaamad iimaanhu ninkii u naco kownuhum ay nebiga u gargaareen oy ansaar yihiinna waa nin diinta gargaarkeedaba necab waayo qofkaasi macnaha loo jeeda saas waay laakiin nin iyaga ka mida maalan iyo qof kale hadday intay wax isku qabtaan oo kale xoogaa ay tanaafur kala didaan ma la dhahayo ninkaas waa munaafiq ma la dhihi kara leanna maxaa yeelay ninkaani ansaarnimada uma nicin wax kale waay waxuu u nacay waxaasi kale marka qalad hanna oo ay noqon karaan qalad laakiin ma gaarayaan nifaaq macnaha ujeeda sidaas maxabada iyo buqdigu waxaa weeyaan waa linusratihim qofkii u jeclaadana calaamad iimaani ka tarjume qofkii u nacaa yani waxay ka tarjume iyaduna nifaaq xadiidka marka wuxuu ku tusayaa nimankan shiicada waxay yidhaahdaan iyaga xadiidka waxay soo qaadanayaan aan soo marnay cali baa nebiga sal l slam wuxuu ku yidhi rasuulkaa wuxuu igula ballamay uu ii sheegay inahu lacahdu nabiy sal l salam ballantii nebiga iyo wixii nebiga aan ka maqlaa wuxuu ahaa laa yuxibuka ilaa mu'min walaa yubqiduka ilaa munaafiq caliyow kuma jeclaado ilaa mu'minun baa ku jeclaado kuma naco ilaa munaafiq kaasay marka waxay yidhahdaan wuxuu daliilu yahay cali inuu afdalu saxaaba yahay isaga inuu ugu horeeyo huwa almuqadam waxaa la leeyahay marka loogu jawaabay ansaarna nebigu intaasoo kale uu ka yidhi haddii marka cali xadiidkaas uu u keenaayo inuu abubakar ka fadli badan yahay ee ansaarna inay cali lamid tahaa imaanaysa marka ila iyagaba waxaa la yidhi alansaaru laa yuxibuhum ilaa mu'min walaa yubqiduhum ilaa munaafiq intii cali lagu yidhi ansaarba waa lagu yidhi waxaa kaloo xadiidku ku tusaa yani dariiqada shiicadu inay tahay dariiqo aada u xun oo nifaaq ay ku dhisan tahay leanna maxaa yeeley ansaartu waa necab yihiin oo dadka ay necab yihiin bay ka mid yihiin maxaa yeeley iyaga saxaabada wax yar maahane intooda kale inay gaaloobeen ay qabaan oy rumaysan yihiin marka nimankaas marka iyagu maadaama ansaartii iyo yacni muhaajiriinta agtarkooda iyo ay necab yihiin rasuulkuna uu leeyahay nifaaq qof ku jiro unbaa naco hadda wax ansaar iyo iyaga dhex marayna ma ogin waxa ay u nacayaan waa liddiin wax kale maaha saas darteed marka culammadu waxay yidhaahdaan shiicada markay ka sheekaynayaan ama raafidada waxay yidhaahdaan bal innifaaqu waxay yidhaahdaan yacni alkadibu shicaaruhum waannifaaqu dihaaruhum beenta waa funaanadda uga dheggan jirka la xiriirto shicaarka ay wataanna waa munaafiqnimo sidaasayna marka mar walba ay munaafiqiin ayu yihiin ansaartaas yani nimankan marka shiicada ahna ijtiyaax aada u fara badanay wadaan wakhtigan oo meeshii ay xoog ku tegi karaanna de xoog bayba ku tagaan meeshii ay ku tegi karaan farsamo iyo xeelad iyo lacagna lacagay ku tagaan oo afrikaankan oo dhan isbitaallo iyo mashaariic iyo waxbay ka fureen iyo iskuullo iyo waxbay ka fureen ogow ninkii inuu ku baadiyeeyo rabo uun dhallaankaaga yeeryarka unbuu kaa soo gelaan marka iskuullaha la furaa baa lagu leeyahay dadkiina waa dhibaataysan yihiin dadkii baahibaa hayso nabadgelyo darraa hayso iskuulaa lagu orday marka qofkaasi marka noloshaadii mau rabaa maya midna inuu xabad ku dilo midna uu ku dilo caqiidada ka dilou rabaa marka midka uu xabadda ku dilaaba laga yaabaa inuu roonaado isagoo islaam uu dilo midka laakiin uu caqiidadii ka dilay ou gaal ka dhigo ama wax gaal u eg uu ka dhigo de kaas isagu khasaarow qabaan ayb cadowgaaga marka ma suurtoobi karto iyo yacnii shiicaduna waa cadow gaaladuna waa cadow ma suurtoobi karo inuu intuu lacag ku bixiyo adiga wanaaggaaga iyo khayrkaaga iyo ficnaanta ma suurtagal ma noqon ilaahay subxaanaه wa tacaala inuu yidhaha yaa ayuha aladiina aamanuu in tudiicuu aladiina kafaruu yaruduukum calىa acqaabikum fatanqalibuu khaasiriin iyo inuu yidhaha laa ya'luunakum khabaalan iyo yacnii anfac iyo waxay leeyihiin yacnii ma iskeenayan labadaas iskeenayan waxyaabaha qaarkood masaalixda loo arki karana mafaasidda ku xeeran mafaasidda ku xeeran baa ka badan marka maslaxo qof ama labo ma la ma la dhahayo yacni loo fiirin maayo yacni mafsado ka tiro badan oo ka weynin badan marka shiicadu meelnad waxay ka soo galaan dadku waxay kala soo galaan lacago iyo iskuulaad iyo isbitaallo annaga waddankeennana hadda laftirkeeda waa ku dhex jiraan way ku dhex jiraan wax ka warqabana male wax fiiriyana male wax ogaal badan ulena male intaas ayaguna shaqadoodaas unbay wataan ayb waana dad sida haalibka ay ka qaalib tahay iyaga farsamada iyo sirsirashada iyo yacnii inay ku bixiyaan mabaadi'dooda wax walbo ayb marka in la yska jiro bannaanadaas iyo meelahaas dadku ay aadeenna shiicadu ijtiyaaxay soomaalida ku haysaa waxaan arkay nin weyn oo konton iyo dhowr jir ah oo yacnii isagu marka tir sheeganayo shiica inuu noqday uu ka baxay markii hore waxaan ahaa buu leeyahy duruqdan suufiyadan ku jiri jiray kadib yacnii madhab shaaficiyan u nisbe sheega jiray waa ku wareeray waxaan arkay nin shiicia dacwo isiiyey buu leeyahay dacwadaasaana ku qancay madhabka xaqaana iyaga waaye madhabkaas aalubeyd de madhab aalubeydna shiicadu ma qabaan waxaan ay daldalayaan oy leeyihiin abujacfar saadiq iyo yaa laga wariyaana wax sanad lagu gaara ma aha waa iska abaadiil iyo khuraafaad marka dhibaatadaas faraha badanaa jirto wax yarna maahan marka dadkii meelaa nin walba iska furanaa urur samafalow furanaa ninka samafalka u samaynayo shiicow noqonaya iiraana la geynayaa markii iiraan la geeyena kadib wuxuu soo laabanayaa isagoo markaa shiicannimo iyo balaayo markaa faafinaya marka dadku say u wada tagaan u soo laaban maayaan dadka gudaha joogana dhibkaana haysto bannaankiina dhibkaasa haysto qال xdثna mسلم بن إبراhيم هو الفراhidي qال xdثna شhuعبة عن cبداللahi بن cبداللahi بن jبri عن أنس بن mالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وaلي وسلم qاal آية الإيmاn xب الأنصاar iimaanka calaamadiisu waa ansaar jacaylkeeda وآaية النفاaqi نفاaq calaamadiisna bغض الأنصاar ansaar nacaybkeeda waaye ba xadiidkanna marka waxaan ku soo marnay kitaab aliimaan baabu qowli الnabiyi salى اllahu عalayhi waalihi wasalama lilansaari antum axabu اnnaasi ilaya baabu bayaani qowli الnabiyi salى اllahu عalayh waali wasalama nebiga qowlkiisa caddayntiisii u baab yahay lilansaari ansaar uu ku yidhi antum axabu اnnaasi ilaya antum idinku axabu اnnaasi dad kuwa loo jacayl badan yahaa tihiin ilaya xaggayga aniga agteyda dad ansaartihiin yacnii dadka agteyda kuwa loogu jacayl badan yaha baa tihiin qaala xadaثana abu macmar wahuwa cabdullaahi bnu camrin qaala xadaثana cabdulwaariث huwa bnu saciid aلtannuuriyu qaala xadaثana cabdulcaiiz huwa cabdulcaزiiz bnu suhayb can anasi radia allaahu canhu qaal ra'a الnabiyu salى اllahu عalayh waalih wasalam nebigu wuxuu arkay annisaaa naagihii wasibyaana caruurtii buu arkay muqbiliina iyagoo soo soo jeestay oo soo socdo qaala waxau yidhi xasibtu waxaan malaynayaa annahu qaala inuu yidhi min curusin yacnii aroos inay ka soo jeesteen aroos marka min curusin nusaqa qaarkood waxay dhigayaan min cursin biiskaani raa ra'da oo la reebo calaa wasni quflin bay dhigayaan qaadi ciyaad waxa uu yidhi wuxuu dabdiyey isaguna min curusin mashaariqu lanwaarka sidaasuu ku dabdiyey min curusin ra'da la kordhigo abca alyuniniyana sidaas waay alyuniniyana sidaasay dhigaysayo min curusin ayb macnaha labada macnona isku mid waayo arooskaana loo jeedaan qaala xasibtu anahu qaala min curusin inuu yidhi faqaama nabiyu sala allahu alayh waali wasalam nebigu waxa faqaama anabiyu sala allahu alayh waali wasalama nebigii waa istaagay mumhilan isagoo yacnii mid istaagaya ah mumhilan asalkeedu ficil hulaahi ah buu ahaa ficilka hulaahiga ismigiisa faacilna sidaan laguma keeno asal waa hulaahi laakiin wuxuu ka bixiyey rubaaci oo kale u ka dhigay ismigiisa faacil oo asal waxaa u ahaa mathula mathula fa huwa maathilun saas in lagu keena ahayd fa huwa maathilun ay qaa'imun laguma keenin marka wuxuu ku keenay mumhilan mumhilan marka waxaa lagu keenaa wixii maa zaada cala hulaahi wixii maa zaada cala hulaahi ah ficilka mudaaric wasnigii mudaariciisa oo xarfu mudaaracada laga jaray miim la geliyey oo markuu ismu faacil yahayna maa qabla alaakhirka la hoos dhigay iyay ahayd ayb oo saasaa marka mumhil amhala yumhilu fa huwa mumhilun ismu mafcuul marka laga dhigaayana mumhalun oo kaleu noqon lahaa haddii lacalla uu noqon lahaa waa ismu mafcuul laakiin hadda waa qaasir waa ficil qaasira weyaan marka ma imaanayo mumhilan markuu leeyahay ay maahilan buu ka wadaa mid istaagay saasoo idinma dhigin kitaabu nikaaxna wuxuu ku keenaa mumtinan mumtinan ama mumtinan isagoo ku gallad sheeganayo ayb saasoo kaleu keeni faqaala waxa uu yidhi allaahuma yaa allaahu allow antum idinku min axabi nnaasi antum idinku min axabi nnaasi ilaya dad kuwa loogu jacayl badan yahayaad ahaateen dadka kuwa loogu jacayl badan yahaad ka mid tihiin idinku agtayda loogu jacayl badan yahay qaalahaa halaaa miraarin saddex jeer ayuu sidaa yidhi nebiga sal l slam maxalu shaahidka marka tarjamada xadiidku waa ismudaabaqaynaya yah yah yani allaahumma antum min yani allaahumada hadda yani duca lagama wadan takhsiis iyo wax noocaasaa loo jeedaa waan isaga allaahumada dhowr macnay ku timaadaan allaahumma antum min axabi innaasi yacnii allow ogaadoo kale ka dhigan tahay allow ogow yani idinku inaad tihiin dad kuwa la igu jacayl badan yahay allaahumada ducaa maaha allaahumma antum min axabi innaasi ilaya qaalahaa halaaa maraatin saddex jeer ayb oo waxay ku timaadaa allaahumada ikhtisaaska iyo waa ku timaadaa ayb waxbuu sheegaya markaasu maalan wuxuu leey allaahuma ilaa an yakuuna kada allaahuma ilaa an yakuuna kada saas inay ahaanaysa ma ahane nooc ikhtisaas oo kale wa ee hadda duca ma aha allaahuma antum min axabi innaasi ilaya buu yidhi qaalaha halaaa miraarin qaala xadahanaa yacquub bnu ibraahiima bni kahiir wahuwa abuu yuusuf addowraqiyu qala xadaثna bahzu bnu asad whuwa alcamiyu abulswad albasriyu hiqat habt akhraja xadiiثh asxaabu اlkutub الsita qala xadaثna shucbatu qala akhbaranii hishaamu bnu zaydi wahuwa hishaamu bnu zayd bni anas bni malik anas baa awow u ah qaala samictu anas bna maliki radia allahu canhu qaal jaaءat imra'atu naag baa timid min alansaari ansaar ka mida ilaa rasuuli illahi sal l slam ay u timid wa macahaa sabiyun lahaa iyadoo cunug ay lahayd iyada dhashay maceeda uu yahay fakallamahaa rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalama nebigaa la hadlay faqaala waxa uu yidhi waladii nafsii biyadihi macbuudka nafsadeyda gacantiisa ku jirtaan ku dhaaranayaaye nafsadeyda waladii nafsii biyadihi macbuudka nafsadeyda gacantiisa ku jirtaan ku dhaaranayaaye inakum axabu nnaasi ilaya idinku waxaad tihiin dadka kuwa loogu jacayl badan yahay agteyda maratayni laba jeer buu marka sidaa sheegay ayuu yidhi baabu atbaaci alansaari ansaar atbaacdeeda yani dadka ansaarta raaco iyagana fadligooda cadayntii caddayntiisiibu u baab yahay yani ansaartii dadkii iyaga sii raacay oo ka dambeeya oo iyaga marka raacay ayb gadaashooda ahaaday fadiilada ay leeyihiin qaala xadaanaa muxamed bnu bashaar wahuwa bundaar qaala xadaanaa gundarun qaala xadaanaa shucbatu can camrin ayb wahuwa camru bnu mura weyaan qaala samictu abaa xamzata ayb abuu xamza waa طalxaة bnu yaziid mowlaa qaradata bni kacbin اlansaariy ayb qaala samictu abaa xamzata can zayd bni arqam qaalat ilansaaru ansaaru waxay tidhi yaa rasuula allah likulli nebiyin nebi kasta atbaacun buu leeyahay dad raaco wa innaa annaguna qad ittabacnaaka waan ku raacnay fadcu llaaha ilaahay tuub an yajcala atbaacanaa minnaa an yajcala atbaacanaa dadka annagana raaco inuu ka yeelo minaa annaga inuu naga mid dhigo yacnii dadka innaga gadaasheen imaanaya annagana raacayana inay annaga nala mid noqdaan rasuul allow sidaas ilaahay nooga bari yani atbaacdeennuna inay annaga naga mid ahaadaan fadacaa bihi uu ugu duceeyey nebiga sal ll ly slam fanamaytu dalika ila bni abi leyla arrinkaabaan waxaan u naqliyey oon u sheegay ibnu abi leyla cabdiraxmaan ibnu abi leyla faqaala waxau yidhi qad zacama dalika zaydun zayd sidaabuu sheegay zacama marka luqatu ahlilxijaaz bimacnaa qaala unbay ka dhigan tahay zaydkanna marka waxaa loo jeedaa zayd bnu arqam laftirkiisa ee zayd kale ma aha bacdu shuraax baa waxay leeyihin zaydun aakhar buu u jeedaa zayd kale ayaa sidaanoo kale isaguna sheegay saa inuu leeyahay oo kale ka dhigay tarjamadii xadiidku marka waa ismudaabaqaynayaano atbaacu lansaar min alansaar ansaaray ayaguna ka mid yihiin qala xadaanaa aadamu huwa aadamu bnu abi iyaas alcasqalaaniyu qaala xadaanaa shucbatu qaala xadaanaa camru bnu mura qaala samictu abaa xamzata ayb yaan maqlay buu yidhi rajulan min alansaar nin ansaartii ka mida weeyaane qaalat ilansaaru ansaartii waxay tidhi ina likulli qowmin waxaad moodaa marka riwaayadan daahirkeedu irsaalaa ku jira laakiin xadiidkii horaa tilmaamaya zayd ibnu arqam inuu meesha ku jiro qaalat ilansaaru ansaar waxay tihi inna likulli qowmin qolo kastaa waxay leeyihiin atbaacan dad markaa yacnii raaco atbaac wa innaa annaguna qad itabacnaaka waan ku raacnay fadcullaaha ilaahay noo tuub an yajcala atbaacanaa minna annaga atbaacdeenna inuu naga mid yeelo qaala anabiyu sala allahu calayh waali wasalam nebigu waxau yidhi allaahuma ajcal atbaacahum minhum ilaahu ansaar atbaacdooda iyaga ka yeel qaala camrun fadakartuhu libni abi leyla baan u sheegay qaala waxau yidhi qad zacama daaka zaydun kaagaasi waxaa sheegay zayd qaala shucbatu adunnuhu zayda bna arqam waana sidaas marka uu u maleeyey shucba atbaacdana waxay u jeedaan dee yani xulafadooda iyo mawaalidii iyo koyaalkaas baabu fadli duuri alansaari ansaar xaafadaheeda ama qabaa'iladeeda fadligooda caddayntiisiiba u baabia yacnii ansaarta qabaa'ilada ay ka kooban tahay fadaaisha ay kala leeyihiin qaala xadaanii moxamed bnu bashaar wahuwa bundaar qaala xadaanaa gundarun qaala xadaanaa shucbatu qaala samictu qataadata can anas bni malikin can abi usayd abii usayd marka ama abu usayd asaacidi magaciisa maalik bnu rabiica la yidhaha saxaabi qaala waxau yidhi qaala nabiyu sala allahu calayh waali wasalam nebigu wuxuu yidhi khayru duuri lansaari banu najaar ansaar lafaheeda ama xaafadaheeda qabaa'ilkeeda yaryar waxaa ugu khayr badan banu najaar qoladaas banu najaar waa nebiga awowgii dadkii dhalay cabdulaahi cabdulmualib reer abtiyaalkiisu waxayna ka mid ahaayeen khasraj reer khasraj bay ahaayeen ayb banu najaar marka reer khasrajay ka mid yihiin najaarkaasna taymullaahi weeyaan magaciisa taymullah baa la dhihi jiray uma banuu cabdilashhal reer bani cabdilashhal baa ku xigaan kadib banuu cabdilashhalna waa reer ows ayay ka tirsanayen waa jilib ows ka mida wey cabdulashhal ibni jusham ibni alxaaris ibni alkhasraj alasqar khasrajkan kii weynaa maaha ibni camr ibni malik ibni alaws ibni xaarita marka jilib ows ka mida w ayb dariiqadan marka waxaa ku dhacday bani najaar iyo bani cabdilashhal waxaa la hormariyey bani najaar uma bani cabdilashhal baa la yidhi ibnu xajar marka wuxuu yidhi walaakin waqaca fii riwaayati macmarin can الzuhriyi can cubaydillaahi bni cabdillahi bni cutbata wa abi salamata can abi hurayra qaala qaala rasuulu llahi sal ly slam alaa ukhbirukum bikhayri duuri اlansaar qaaluu bala qaala banuu cabdilashhal whm rahdu sacd bni mucaad weeyaan qaaluu uma man yaa rasuula allah qaala uma banu najaar riwaayadan marka waa kala hormarisay soo ma aragti fadakara alxadiid wa fii aakhiri marka riwaayada abu hurayra saasay leedahay wa fii aakhirihi waxaa ku jirta qaala macmarun wa akhbaranii haabitun waqataadatu anahumaa samicaa anasa bna maalikin yadkuru hada alxadiid ila anahu qaala banu najaar uma banu cabdilashar macmar marka aakhirka xadiidka haddana wuxuu ku yidhi haabit iyo qataada anas waxay ka wariyeen xadiidkan laakiin banu najaar uu hormariyey uma banu cabdilashhal akhrajahu axmedu wa akhrajahu muslimu min طariiqi saalix bni kaysaan can الzuhriyi duuna maa bacdahu min riwaayati macmarin can haabitin waqataada marka laga reebo wa akhraja muslimu ayضa min طariiqi abi zinaad can abi salamata can abi usayd riwaayat abi usayd hadda mila riwaayati anas ayay wariyeen can abi usayd uu ka warinayey midhan fqad اkhtulifa clى abi salamata fii isnaadihi hal shaykhuhu fiihi abu usayd ow abu hurayra waa la ysku khilaafa marka sanadka sheekha sheekha abu salama abu hurayre miyaa mase waa abu usayd matnigana waa la ysku khilaafay hal qadama cabdalashhal calى bani najaar aw bilcagsi waa riwaayat abi salama uga wada abi salama sheekhiisu abi hurayra miyaa mase waa abu usayd sanadkii waa kaa matnigana banu najaar miyaa horeyso mase banu cabdilashhal wa amaa riwaayatu anas fii taqdiimi bani najaar falam yukhtalaf calayhi fiiha riwaayada anas oo bani najaar hormarinaysa midda hadda matniga noogu taal waaye ma laysku khilaafin iyada wa yu-ayiduhaa riwaayatu ibraahiima bni muxamed ibni talxata can abi usayd riwaayadaasa xoojinaysa wahiya cinda muslim iyadana oo bani najaar hormariye wa fiiha taqdiimu bani najaar calaa bani cabdilashhal wa banu najaar hum akhwaalu jaddi rasuuli illahi sal l slam lianna waalidahu cabdilmualib minhum lianna waalidata cabdilmualibna minhum cabdilmualib hooyadiisa iyagay ka mid ahayd wa calayhim nazla nebiga ayagu kusoo degay lamaa qadima almadiina falahum maziyatun calaa gayrihim dadka kale marka maziye iyo darajay ka leeyihiin marka banu najaar inay horeyso saasay ku xoog badan tahay wa kaana anasun minhum anas bnu maaligna bani najaaru ahaa falahu maziidu cinaayatin bixifdi fadaa'ilihim marka isagoo kale marka fadaa'ishooda aadu u ilaalinayaa xifdi badan buu u yeelanaa uu danaynayaa nacam waxyaabahaasa marka waxaa lagu rajaxayaa riwaayada tilmaamayso taqdiimu bani najaar calaa bani cabdilashhal ayb marka wuxuu leeyahay uma banuu cabdilashhal uma banu lxaarit bni lkhasraj khasrajkan marka waa alakbar qoladanna marka reer khasraj bay ka mid yihiin uma banuu saacidata kuwanna waa reer khasraj waa qolada sacd bnu cubaada uu ka dhashay uma banuu saacidata wa fii kulli duuri lansaari khayrun ansaar jilibyadeedoo dhanna khayr baa ku sugan uu yidhi kulligood khayr bay leeyihiin marka khayruntan dambe afcalu tafdiil ma aha ayb marka wa fii kulli duuri lansaari khayrun khayr baa ah waay waa khayr badan yihiin maahane khayr baa ku sugan faqaala sacdun sacdu bnu cubaada waxa uu yidhi maa ara nabiya sala allahu alayh waali wasalama ma arkaya buu yidhi ilaa qad fadala calayna inuu nebiga keyrkeen ou fadli siiyeyoo annaga uu korkeenna ka fadilay ayb maa ara nabiya sala allahu calayh waalihi wasalama yani ma arkaya nebigu ilaa ayb marka araada marka min aru'yati un iska dhima ma maqlaayo inay tahay marka manaa marka masmuuc in lagu xambaaro ayb wayaxtamilu an yakuuna min alictiqaad u malaynaya inay tahay maa uraa ay maa adunnu maa ara nabiya sala allahu calayh waali wasalama ma arkaayo nebiga ilaa qad fadala wou dheeraad siiyey yacnii hayranaa heyrkeenna u dheeraad siiyey calaynaa annaga korkeenna u dheeraad ka siiyey faqiila waxaa lagu yidhi sacdu bnu cubaada marka qad fadalakum calaa kaiirin qad fadalakum nebigu wou idin fadilay calaa kaiirin dad badanoo idinka fadilay idinkaba yani wuxuu ujeedaa sacdu bnu cubaada isagoo banu saacida waay banu saacida marka kaalinta dambaa la geliyey banu najaar banu cabdilashhal banu lxaari banu saacida afaraa laga dhigay marka wuxuu leey nebiga keyrkeenuu naga fadilay markaasaa waxaa la yidhi war nebiga idinkuba dad badanuu idinka fadilay maxaa yeele wa fii kulli duuri lansaari khayrun baad soo gelaysaan intii aan ansaar ahayn soo kama fiicnidiin marka waxyaabaha uu nebiga ku kala hormarinaana de waxay tahay nusrada iyo khayrka iyo wanaagga say ugu kala dheereeyeen wa qaala cabdusamad huwa cabdusamad bnu cabdilwaarid qaala xadaanaa shucbatu qaala xadaanaa qataadatu qaala samictu anasan qaala abuu usayd can اnabiyi sala allahu alayh wali wsalam bihada wa qaala sacdu bnu cubaada wa qaala waxa uu yidhi sacdu bnu cubaada ayb marka isaga marka riwaayada cabdisamad way imaan doontaan ayb qaala xadaanaa sacdu bnu xafsin الطalxiyu huwa abu muxamed alkuufiyu almacruufu bالdakm ayaa la yidhaha hiqat akhraja xadiiثahu albukhaariyu wالnasaa-iyu fii camal اlyowmi wاlleyla qaala xadaanaa shaybanu huwa shaybanu bnu cabdiraxmaan annaxwi qaala abu salm an yaxya qaala abu salamata akhbaranii abu usayd ayb qaala abu salamata akhbaranii abu usayd anahu samica anabiya sala allahu alayh ali wasalam yaquul khayru lansaari ansaar kuwa ugu khayr badan ow qaala khayru duuri lansaar banu najaar wa banuu cabdilashhal wa banu lxaaris wa banuu saacida marka riwaayada abu salama soo ma aragtid marka hadda can abi usayd waa kala hormarine banuu najaar banuu cabdilashhal sidii riwaayadii horeo kale marka middan abu salama riwaayatuhu can abi hureyra khilaaf ku jira riwaayatuhu can abi usayd iyada waxay leedahay waxay waafaqeen riwaayadii anas banu najaari hormareen qaala xadaanaa khaalid bnu makhlad wahuwa alqatawaaniyu qaala xadaanaa sulaymaanu qaala xadaanii camru bnu yaxya can cabaas bni sahli can abi xumaydin can inabiyi sal l slam qaal ina khayra duuri lansaari ansaar guryaha ee xaafadaheeda ama jilibyadeeda kuwa ugu khayrka badan daaru bani najaar weeyaan uma cabdilashhal uma daaru bani اlxaari uma bani saacida wa fii kulli duuri اlansaari khayru falaxiqanaa sacdu bnu cubaada ayaana soo haleelay meeshan marka riwaayada abudar alharawi sidaanay leedahay falaxiqanaa sacdu bnu cubaada hayru abidar alharawina waxay leedahay falaxiqnaa sacda bna cubaada falaxiqanaa sacdu bnu cubaada falaxiqnaa sacda bna cubaada labay kale tahay soo maa midda hore marka waxay leedahay sacdu bnu cubaada ayaa annagana soo gaaray waa riwaayat abidar alharawi riwaayadka kalena waxay leeyihiin falaxiqnaa waxaan soo gaarnay annaga sacda bna cubaadaan soo gaarnay faqaala abuu usayd riwaayaadka dambe marka faqaala abuu usayd falaxiqnaa sacda bna cubaada faqaala abuu usayd waxaa marka qowlkan iskale faqaala abu usayd warkan alam tara an allaha abu usayd inuu leeyahay ka dhige laakiin riwaayata abidar alharawi waxaa leedahay falaxiqanaa sacdu bnu cubaadataana soo gaaray faqaala waxa uu yidhi sacdu bnu cubaada abaa usaydin yaa abaa usayd marka abaa usayd markuu leeyahay waxaa weeyaan waa munaada xarfu nidihii laga xadfay abaa usaydin ay yaa abaa usayd alam tara ana allaha khayara alansaar miyaadan arkin allah subxaanahu watacaala ansaar inuu ou kala fadli badnaysiiyey fajacalanaa akhiiran sacdu bnu cubaada warkaa dhahay abuu saydo sow ma aragtid inuu nebigu ansaarta kala khayr badnaysiiye annagana uu gadaal naga dhigay faadraka sacdun inabiya sala allahu alayh ali wasalama sacdu bnu cubaada nebiga ayuu soo gaaray sal l slam faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah khuyira duuru lansaar ansaar jilibiyadeedii baa la kala khayr badnaysiiyey fa jucilnaa aakhiran xagga dambaana laga yeelay innaga fa qaala waxauu yidhi awalaysa bixasbikum miyounan idinku filnayn an takuunuu min alkhiyaar dadka khayrka leh inaad ka mid tihiin miyaynan idinku filnayn oo fii kulli duuri lansaari khayr somaa ama xataa haddii xagga dambe la idin geeyey khayr unbaad leedihiin soma ayb sidaanuu yidhi bacdi riwaayaadna marka waxay leedahay ayb abuu sayd inuu ku yidhi atadhabu litarudda calaa calaa rasuuli illahi sal l salam sacdow ma waxaad rabtaa inaad tagtood nebiga radisid atadhabu litarudda calaa rasuuli illahi sal salam amrahu warasuulu llahi sal l salam aclam awalaysa xasbuka an takuuna raabica arbacatin farajac war miyaynan kugu filnayn buu yidhi afar inaad afar ku tahay afar nebigu magac sheegay intii kale nebigu maba magac sheeginba afartii la magac sheegay inaad afar ka tahay miyaydan ku farax gelinaynin waa iska aqbalay marka waa laabtay waxaa laga yaabaa marka dee in la jamcin karaa riwaayaadkan oo inuu laabtay markii hore inay ku jirtay marka amaad rasuulka ku celisaa markii sidaan la yidhina inuu iska qancay iska ogolaaday gadaal damba marka inuu haddana u tegay istifsaar darteed ansaarta marka dee guryahooda iyo jilibyadooda iyo iyaga laftirkooda inay kala khayr badnaayeen bay ku tusaysaa waxyaabaha nebiga uu ku khayr badnaysiinayana waxa ay tahay wa kaana almufaadalata baynahum waqacat bixasabi sabqi ila alislaam siday islaamka ugu soo kala horeeyeen wa bixasabi masaaciihim fii iclaa'i kalimati illaahi wanaxwi dalika wabilahi towfiiq sal